bismillahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa madasha lixdan oo inta badan siyaasiyiinta soomaalida ee caan baxay inta badan taariikhdooda iyo siyaasadda soomaaliya inta badanba lagu warayso maanta madasha waxaa marti inoogu ahaa siyaasi soomaaliyeed oo ka mida siyaasiyiinta soomaaliyeed kuwooda ugu hadalka cad oo magaciisana la yidhaahdo cali maxamed axmed looguna yeedho cali daacuun cali daacuun oo haatan ku sugan nairobi ayaanu jecelahay inaan ka waraysano xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya haatan ay ku sugan tahay iyadoo ay soo baxeen warar cusub oo sheegaya in la bedelay guddoomiye maxkamadda iyo guddoomiyihii kale isla maxkamadda rafcaanka oo lagu bedelay niman iyagu dhalasha ahaan kasoo jeeda hargeysa ama guddoomiyihii hore maxkamadda somaliland sidoo kale cali daacuun waxaanu ka waraysan doonaa shirkii dhowaan ka dhacay turkiga ee ay ka qayb galeen dowladda federaalka iyo maamulka somaliland iyadoo aan laga qayb gelin qeybaha asal ahaan kasoo jeeda ama arrinta ruqsisa ee maakhir iyo khaatumo sidoo kale shirkii ka socday baardooda ka socota xarunta baarlamaanka federaalka oo lagu lafagurayo shirkii ra-iisul wasaaraha soomaaliya loo soo galay puntland iyo howlo fara badan oo xasaasi ah siyaasi cali maxamed axmed oo loo yaqaano cali daacuun ayaan khadka taleefonka isagoo nairobi ku sugan kusoo dhaweynaya madasha lixdan cali kusoo dhawow madasha lixdan aad baa lagu soo dhowahay waadna mahadsantihiin aad baad cali umahadsan tahay casuumaddaad naga aqbashay inaanu waraysi kugala yeelano madasha lixdan bal xaaladda guud ee soomaaliya adoo soo koobaya marka hore hadda xamar baad ka timi nairobina ood ku sugan tahay adoo soo koobaya xamar iyo waxa ka socda adeer saddex sannadood iyo shan bilood soomaaliya waxay ku jirtay political crisis khalkhal siyaasadeed ayay ku jirtay oo marba dhinac ayay ka deeliyeysay waxaana ugu wacan dastuurkii ayaa lagu dhaqmi waayey oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud baarlamaanku ka yidhi aniga dastuurkani idabri maayo markaa saddexdaas sano iyo lixdaa bilood aan soo sheegay khalkhalka siyaasadeed waxaa keenayey arrimo siyaasadeed un baa lagu dhaqmaayey mar maamul goboleedyadaa madaxweynuu la macaamilayey mar baarlamaanka ayuu la macaamilayey mar baarlamaankii bay kala quusteen oo maryo dhiigla kala furteen khalkhalkaa siyaasadeed baa muddadaa lagu jiray ilaa maanta ay soo gaadhay in la eriyo oo sifo sharci darro a lagu eriyo guddoomiyihii maxkamadda sare hortayda waxa yaalla cali waa soo gaaraynaa waxa yaalla dast Guddo- guddoomiyaha maxkamadda waanu soo noqon doonaa hadda xamar waxaa ka socdaa la yidhi doodo iyo muran fara badan oo golaha baarlamaanka federaalka soomaaliya udhexeeya waa maxay doodaha ka socda xamar hadda ka socda maxay yihiin adeer baarlamaanku wax walba shilalka isdhigtaa lagu qalaa baarlamaanku iyagaa dastuurkii laaday iyagaa awoodoodii u ansixiyey niman la yidhaahdo madasha maalintii ay ansixiyeen oo ay yidhaahdeen madashu hawsha ha soo wado bay nimanku dastuurkii laabeen awoodoodiina laabeen marka waxa weeye n hadda waxa ay ka doodayaan kuwii ay awoodooda siiyaanna waxba aanay qaban qoraalkaa heshiiska ay aad aragteen ee aan madax iyo majabtoona lahayn bay keeneen markii ay keeneenna ra-iisul wasaaruhu baarlamaanku u soo gudbiyey si loo akriyo waa la garan waayey wax laga saaro waa la garan waayey wax lagu daro waa la garan waayey maxaa yeelay waa heshiis siyaasadeed dabadeedna waagii baa hadda ku beriyey baarlamaankii dabadeedna waxay ku leeyihiin baadi naga maqnayd ayaa noo soo noqotay oo gacantayadii soo gashay waa in heshiiskan cumar cabdirashiid keenay guddi loo saaraa laguna saleeyaa dastuurka ma doodan hadda socota ma u malaynaysaa inay baarlamaanku aqbalayaan heshiisyada in cabdirashiid la soo galay dowladda federaalka iyo maamulka puntland ka dhexeeya ee ku saabsanaa four bonty fiveka iyo in kuraastii ay lahaayeen dad deegaanada kasoo jeeda oo layidhaha maakhir iyo khaatimo uu cabdiweli caligaas u saxeexo oo ay mustaqbalkooda siyaasadeed halkaa lagaga tago baarlamaanku aqbalaya bay kula tahay nimayow nimayow idinku maraykan baad joogtaan aniguna waxaan joogaa muqdisho iyo africa oo iyana muqdisho ay lafteedu waa africa baarlamaanka waan idin idinka xog ogaansanahay waa baarlamaan habaar qaba waa baarlamaan masaalex shaksiya dal gaara u dhisnaa oo u taagnaa wax wadaniyada ma aanay lahayn xasan sheekh maanta iyagaa halkaa gaadsiiyey iyagaa dictatorship ka dhigay iyagaa kani taliye ka dhigay xasanna aad buu baarlamaanka u bartay ka tufsiga doonaya waa yaqaan kan wasiir ku-xigeenka doonaya waa yaqaan kan tobanka kun doonaya waa yaqaan kan shanka doonaya waa yaqaan kan uu rabo inuu la quraacdo waa yaqaan xasan iyo baarlamaanka xasan baa baarlamaanka badiya laba boqol toddobaatan iyo shantu xasan weli ma yaqaaniin markaa doodaasu inay socon doonto iyo aanay soconayn waa mid meesheeda ah laakiin laba qodob laba qodob baa cali daacuun iyo beesha caalamkuba ay ka rajaynayaan meesha in heshiiskii madasha la qaato si doorasho loo galo iyo inay baarlamaanku la yimaadaan awood oo wixii ay ka saari karayaanna ay ka saaraan wixii ay ku darayaanna ay ku daraan oo ay la yimaadaan wax macquul ah laakiin yooyootan iyo odas oo lagu soo haysa fooda cid ka aqbalaysa oo soomaaliya xasanna ma jirto baarlamaankana ma jirto cumar cabdirashiidna ma jirto waa in bayhuugan kurug doona soo dhacdaa two thousand sixteen august
cali sida aad la socoto saddex bilood oo horay dowladda federaalka iyo baarlamaanka iyo dhammaanteedba magacan dowladeed ee soomaaliya hadda ka dhisan doorashaduna waa soo dhowdahay madaxweynuhu maanta waxa uu bedelay guddoomiyihii maxkamadda sare ee soomaaliya saddex bilood iyadoo hadhay awoodda intaa leeg xaggu ka keenay waa maxayse sababta xilligan timi in guddoomiyaha maxkamadda oo keliya la bedelo iyo iyo guddoomiya maxkamadda rafcaanka
xasan sheekh maxamuud madaxweynaha maandaydkiisii ay wax ka hadheen bikulli ixtiraam bikulli taqdiir waa keligii taliye waa dictator weeye dastuurka waa laabay sharci u bannaynaya inuu eriyo guddoomiyaha maxkamadda sare ma jirto waxa i hor yaalla codobka sagaalaad awoodda garsoorka boqol iyo shan boqol iyo lix boqol iyo toddoba boqol iyo sideed boqol iyo sagaal boqol iyo sagaal boqol iyo tob boqol iyo sagaal haddana boqol iyo sagaal haddana intaa intaan internetka kala baxdaan meel ay ku taallo inuu madaxweynuhu eryi karo guddoomiyaha maxkamadda sare ma jirto sida qura xilka lagaga qaadi karaa waxa weeye xubnaha golaha garsoorka oo sagaal ka kooban way soo eedayn karaan guddoomiyaha maxkamadda sare markay soo eedeeyaan oo eeddu ay ku caddaatana madaxweynaha waa u gudbin karaan kolkaasaa madaxweynuhu dabeedna tallaabo qaadi karaa laakiin tan uu maanta sameeyey artikal ma cuskan oo qodob ma cuskan oo xeerka u bannaynaya ma cuskan oo mid u fasaxaya ma cuskan ninkaa waan eriyey buu yidhi ayaana kuu sheegaya sababtuu ku eriyey waxaa lagu jiraa xilligii doorashada kaambaynkii baarlamaankaa la galay xildhibaanada isaaq isagaa u sarreeyo guddoomiyihii maxkamadda sare ah waxa u muuqatay in xildhibaanada lasoo xuli doono inaanay khayr u ahayn xasan shiikh inta aydidilka xalaf uu joogo taasaa waxay keentay markaa inuu caydiid eriyo dabadeedna mid kale oo sacad yoonisa oo hargeysa joogi jiray uu keeno ciddii u keentayna iyaga gudahooda lagama foga
cali sidaad carabka ku dhufatay guddoomiyaha maxkamadda waa la eriyey maanta waxaana la keenay guddoomiyihii maxkamadda somalilan isagoo toddoba cisho ka hor hargeysa jooga iscasilay miyaan la odhan karin xidhiirka somalilan iyo ka dhexeeya dowladda federaalka waa qaab maamul goboleed oo kale oo waa arrin ay siilaaya iyo dowladda iyo isla og yihiin labada maamul ee meesha ka dhisan ma la odhan karaa arrintaa
maya maya maya maya maya lobbin si aydiid loo eriyo baadigood baa loogu jiray in aydiid nin ay isku reer yihiin la helo ama soodaan ha joogo ama hargeyse ha joogo ama kuwalanbuur ha joogo ama nairobi ha jooge caydiid mushkiladda caydiid uu madaxweynuhu ka seexan waayey waxa weeye caydiid baa igu madax adkaaday markaa mid ii jilicsan oo ii saxeexa xildhibaanada isaa waa inaan helaa baadigoobkaasaa lagu helay dabadeedna ama kuwa xamar joogaa ha tilmaameen ama kuwo kale oo reer muqdisho ay isyiqiyeen ha tilmaameen ama kuwa soodaal ay wada dhigteen ha tilmaameen ama saarax cabdulqaadir ha baadi doonee sidaasuu ninku ku yimi yaa muslima oo caydii qofkii aad ku bedeli lahayd xaggaad ka keentaa ayaa geed sare iyo geed hoose loo maqnaa markaa keligiiba ma aha sudaanaa hadda lagu maqan yahay kuweenaa lagu maqan yahay kuwo kalaa lagu maqan yahay qof xasan shiikh u adeeyaa la rabaa qof kale lama rabo cali waxaa jirta in dhowaan maamulka somalilan iyo dowladda federaalku ay shir ku qabsadeen turkiga ay ka qayb galeen iyadoo shirkaasi aanay ka qayb gelin dadka kasoo horjeeda jiritaanka somalilan ee asal ahaan kasoo jeeda maakhir iyo khaatumo shirkaasi qaabkee buu dhacay hadduu dhacayna ku raacsantihi wixii kasoo baxay kaabeed buu ahaa wax ka soo baxayna ma jirin wuuna fashilmay yuusuf garaad waad ogeedooda b b c duu ahaa hargeyse xidhiidh buu la leeyahay wuu tegi jiray nimankaas balna halkaa laysku arko oo dabadeedna la yidhaahdo niman yahow nimankii xasan sheikh bisa nimankii u odayn lahaana waa idinka rabnaa intaas shirku ma dhaafsiisnayn laa aqal walaa adkas maxaad u malaynaysaa markaa mustaqbalkaasi siyaasadda soomaaliyeed ee aan dad u dhowndaloolin oon taariikhda waxba ka aqoonin ay ka arriminayaan maalin walba sidii soomaaliya dib laysugu keeni lahaa arrimahaasi arrimo u qalmo ma yihiin bulshada mise seed u aragta adigu aragtidaada ahaan walaalow walaalow soomaaliya cudurku waa soomaali dawaduna waa soomaali soomaali wadaniyaddii way diiday soomaalidii dawlad ma sabto soomaalidii wixii dhibaato soo gaadhay waxba waa ku qaadan weyday soomaali allahaw sahlo hebel mawqalmaa iyo heblaayi mawqalantaa arrinku waa dhaafay soomaaliya qabrigii siyaasadday gashay baxday uga jirtaa qabrigii siyaasadda ilaah ka soo saarase waa leedahay
waxaa jirta dhowaan dagaal baa ka dhacay maamulka galmudug iyo dowladda dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya shirno hadda dhowaan waxa lagu qabtay oo ka qayb galay ninka isagoo hogaamiye galmudug iyo ninka jubbaland hogaamiye axmed madoobe iyo cabdi cumar iley shirka siduu u dhacay maxaa kasoo baxay sidee bu dagaalkaa maxaa sababay maxaad u malaynaysaa miyuu shirka anigu horta waduma hayo laakiin waan maqlay dagaalka axmed madoobe inuu tagayna waan maqlay cabdikarimna inuu tagay waan maqlay horta wax horta waa inaad ogaato soomaalidu inay tahay daaqsato mar hadday daaqsato tahay federaal ma qaadan karto waa laysku dhacayaa ama ceel baa keenaya ama shaki baa keenaya ama waxbaa keenaya isku dhacsadu waa jiraan dhinaca etoobiya iyadu dowlad bay leedahay waxa aan dowlad adag lahayn waa soomaaliya marka adcat aliimaan maslax bayna alqabaa'il ama se cafa allahu maa salaf ayuunbay meeshaa u tageen waxaan u malaynayaa kuwa kan soomaalidina inaanay dhiiggaa soomaaliyeed rabin kuwa jigjiga joogaana inaanay rabin laakiin sifo kastaba ha isugu dhaceene uun meeshii waa la tegayo waa la soo dhameeyey maantana waxaan arkaya cabdikariinoo cadaaba ka degaaya oo yidhi si fiican baanu isu soo afgaranay waana ka haysinay arrintaa laakiin inta aan dowlad soomaaliyeed oo xoog le adeer aanay jirin adeer qof kasta waxaynu u nahay hilib bisil hilib bisil qof inaga hamranayaa ma jirto qof inaga baqayaa ma jirto qof ina xaqdhawrayaa ma jirto qof ina ixtiraamayaa ma jirto maxaa yeelay cadkaa bisil weeye soomaaliye
waxaa jirta deegaan ahaan aduu waxaad ka soo jeedaa gobolka sanaag siyaasad ahaanna inta badan waxaad wada socotaan maamulka khaatumo ee cali khaliif uu hogaaminayo dhowaanna waxaa lagu heshiiyey dowladda federaalka ee baarlamaanka cid walba ay ku heshiiyeen in codadkiinii kuraasiinii iyo dowladdiinii aan cidina aqoonsan laakiin laydiin qoro oo cabdiweligaas idiin qoro haddii cabdiweligaas idiin qoro maxaa tala meel idiin taalla idinka
adeer horta su-aashaas waa su-aal fiican waxay ku habbooneed siciid cabdisalaam inaad weydiiso waxay ku habbooneyd garaad cabdilaahi cali ciid inaad weydiiso waxay ku habbooneyd ilkajiir inaad weydiiso waxay ku habbooneyd shanta xildhibaanka ee sahlo qoosheer ka dhita inaad weydiiso anigu adeer siyaasi madax bannaan baana maakhir waa ka soo jeedaa oo waa runtaa waxa aniga kursiga ii diiday majeerteenna iima diidin dhulmahanteena iima diidina waa siciid cabdisalaam iyo talweynaha qaarkiis oo oran waayo war ninkaasu miyaan waxay nala lahayn maca daalik sidaa ay tahay arrintaa iyada ah ee heshiiska ah ee ku saabsan in laga soo qoraayo garoowe horta cidda aa la rabo inay qeexdo oo aad kala hadasho waa nimanka aan soo sheegay aniga ra'yigaya waxaan leeyahay buur waxaan leeyahay bannaan waxaan leeyahay dhowr waxaan leeyahay dad haddaan tashan waayo oo maamul samaysan waayo oo aan noqon waayo qof madax iyo majale nin waliba waa ii talinayaa waana ii tashanayaa waana iga qaadayaa waana iga xoogayaa maxaa inoo diiday oo dadkaa u diiday inay ashahaadada karaan oo ay yidhaahdaan waxbaanu samaysanaynaa oo ay yidhaahdaan ummaddaanu ka mid nahay oo ay yidhaahdaan dad jira baanu nahay intaaba waa lagala yahay nimanbaa ingiriiskaa ka towtowla oo xasan soomaaliya la yidhaahdo oo yidhaahdo annagaa cidaanna raacdo mooyaane cidaanu raacaynaa ma jirto xaggeebaad dadku kugu raaci jira xaggeebaase dadka aad ku lahayd haddaadse dadka lahayd iminka maamul samayso iminka tasho cidina kuu talin maysee waa taa kuraastaadii aad leedahay waa la qorayaaye marka adeer su-aasha iyada ah waxaan ku soo koobayaa dadkaas maanta xilka hayaa weydii anigu xil ma hayo ninkaa laysugu tegee la dulmiyey baanahay
waxaan jirta in dhowaan uu hadlay corneyl la yidhaahdo indha yare oo ka hadlayey deegaanada maakhir gaar ahaan dhulka buuraleyda eryada oo uu sheegay inuu ciidamo urursaday oo uu diyaar u yahay markan inuu talada beesha aad ka soo jeedo uu wax ka bedelo arrintaas sidayd u aragtaa ma soo dhaweynaysaa mise waad kasoo horjeedaa iyadana
allah ayaa waaba maxamuud calshira qabrigii ka soo baxay war waxaana ogeyn baad ii sheegaysaa war meeshaasi taariikh maxamuud cali shire ka horreysay ma lahayn taariikh ka dambaysayna ma leh hadduuse inda yare sidaa yidhi waxay la mid tahay baabku yidhi maxamuud cali shiro qabrigii ka soo baxay
siyaasi cali daacuun waxaa jirta deegaanada aad ka soo jeedo ee maakhir waa dhul beero leh waa dhul dekeda leh waa dhul aad moodo inay deegaanka soomaalida inteeda badan dhulka ugu qurux badan lagu tiriyo mar haddii idinku aydan waxba qabsanayso xaquma lihidin marka inay puntland idin maamuso wax idin qabato
walaalow meeshaa waxaa ku yidhi agoon baan ku ogahay agoon haddee agoontii ay ka baxeen oo ay dad noqdeen oo ay tashanayaan oo ay tala yeelanayaan oo ay maamul samaysanayaan waa ragraga haddii aanay ahayna hidibkaa bisil ee midna xagga ka soo gelaya midna xagga ka soo gelaya midna xagga ka qaadanayo midna xagga ka sheeganayo weeye
waxaa jirta siyaasi cali daacuun in kooxda kale ama maamulkan cali khaliife hogaaminaya iyaguna kala qaybsanaan fara badani ku jirto oy somaliland joogaan ay puntland joogaan oy qola khaatimo joogto qola federaalka joogto labadaa reer ee hadda walaalaha ah deriskana ah waxna ka dhexeeyaan dhul iyo dad ka dhexeeyaan miyaanay ku qumaneen xilligan inay la somaliland iyo puntland iska kala raacaan mar haddaanay diyaar u ahan inay gudahooda wax qabsadaan
war horta aan khaatimo adeer way jirtaaye adigu ha gardaraanin magac ahaan bay u jirtaa beesha caalamku way aqoonsan tahay adigu adeer ha gardaraanin ha iska jiro khilaaf siyaasadeed ha iska jiro khilaaf qabali ah waxaasi ha iska jireen laakiin waxbay samaysteen gudihii dalkiina way joogaan cid xabad cid ku dhammayn kartaana ma jirto qolada somalilandna horena waa lula hadlay caawona waa la hadlaya waa somalilanday dalkii waa idinka maqan yahaye hargeysa iyo burco ma aha dadkiina wuu idinka maqan yahay khuraasta aad ku fadhidaan kediga kediga kediga oo dadkii la heshiiya somali british somaliland protectorate xuduud bay lahayd xuduuddii ma joogtaan idinka intaasaa somaliland leeyahay qolada puntlandna waxaan leeyahay war haddaydnaan waxba tari karayn sool iyo sanaag war haddaydnaan ciidan geyn karayn war haddaydnaan calaf geyn karayn war haddaydinaan haddii allaga kuu roon yahaye biyo geyn karayn waxba idin tari mayso cali daacun waa puntland cali khaliifna waa puntland
cali waxaa jirta inagoo wakti gebagabaa ku sugan oo barnaamijkeena aan jeclahay inaan aad kugu mahad noqo barnaamijkeena wuxuu ka soo baxayaa waa madasha lixdan oo siyaasiyiinta soomaaliyeed inta badan lagu wareyso wareysigana waxaanu wareysi xasaasi la yeelanay siyaasi soomaaliyeed oo la yidhahdo cali maxamed axmed oo loo yaqaano cali dacun cali waxaa jirta in dhowaan maamulka puntland ay dagaal dhex maray kooxaha loo yaqaano al-shabaab gaar ahaan dhinaca bariga inta badan garacad iyo eri deegaanada dhinacaasa in badan oo muddo sideed iyo toban sannadoodna waxaynu maqlaynay in buuraha galgala ay degan yihiin al-shabaab saddex saacadood baa lagaga kilingareeyey ama lagaga sifeeyey deegaanada garacad iyo dhulka maxaa galgala looga sifeyn waayey haddii ay jiraan al-shabaab
su-aashaa su-aadan waa su-aal wanaagsane waxay ku xidhan tahay hadba dadku sida uu u dareemo dhibta saddexda saacadood adigu aad sheegtay lagaga safeeyey dadkaa waxay dareemeen inay dee dhib u tahay tan galgala aad sheegaysidna anigu waan maqlaayo ma adage dee malaha dhib baanay ku haynoo dadku dhibtidaanay dareemin
adigu haatan cali ma u diyaartahay xilligan inaad kasoo qayb geshid baarlamaanka cusub ee soomaalida ee la dhisi doono dhowaan
war niyoo ka kii ka horreeyey siciid cabdisalaam baa iga reebay kii kaloo ka horreeyeyna cabdullaahi yuusuf baa iga reebay kii kaloo ka horreeyey xasan abshir baa iga reebay adigu nimankaas halkaa jooga ee garoowe iyo gaalkacayo iyo laasqolay nimankaasaa uu marba qolo ii soo kacsataayo ay qooqdaayo dabeedna tiraada war ninkan lagu dari maayo baarlamaanka haddaan calaf ku leeyahay doorkan waan heli haddii kalena waxaan u malaynayaa sidii kuwii hore inuu cid uu talabo doono in aan u u aanayn doono in ciddaasu ay iga reebtay sida iminka aan kuu tilmaamayo kii hadda ka horreeyey cabdiweli cali gaasbaa ra-iisal wasaare ahaayo waan u tegay oo waan u sheegay calaa kulli xaal calaf kuma yeelan ninkii gabyey wuxuu loogow uu yidhi laguuma jooge maanta waan rajaynayaa haddii aan waayana cid baan sabta ku fiiqayaa iga reebtay
wagaag waxaan ku siinayaa daqiiqada u dambeysay waxaa tahay siyaasi sidii aad carrabaabtay madax bannaan maxaa deegaanada aad ka soo jeedo iyo bulshada soomaaliyeed baad u sheegi lahayd adoo daqiiqadaa ka faa'idaysanay waktigoon ugu yar soomaali waxaan u sheegayaa wixii aan hore u sheegay oo aan madasha sigisti ka sheegay oo v o eda ka sheegay soomaaliyay qabrigii baad gasheen siyaasadda soomaaliyay waad baabaadeen soomaaliyay waad gumowdeen soomaaliyay baddaa idin cuntay war soomaaliyay qabiilka naca war sidan isu daama war wax fiican doonta war ilaahay ka yaaba intaas soomaali baan leeyahay deegaanka aan ka soo jeedeen moorasaante waxaan leeyahay ifii aakhiro midna ma jirtaane war labada daamo mid uu ku biira aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal waxa uu ahaa siyaasi soomaaliyeed oo la yidhaahdo cali maxamed axmed oo la yaqaano cali daacuun oo aan ku wareysanayna khadka telefonka isagoo jooga magaalada nairobi dhawaanna kasoo noqday magaalada muqdisho barnaamijkan wuxuu si toosa idinka ka imanayay madasha sigisi waxaan jeclay inaan halkan uga mahad noqo guddoomiyaha madasha asad naasuudi iyo dhammaan maamulayaasha madasha lixdan waa anigoo cabdicaar cabdiya sidii caadadu ahayd waxaan iskaga tegayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu